بسم الله الحمد لله wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah amaa bacd maanta oo sabti ah taariikhduna ku beegan tahay labaatan iyo toddobada dulxija kun afar boqol afartan iyo afar hijri waxaan ka warbixinaynaa howlgallo ay mujaahidiintu fuliyeen afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay howlgalka koowaad wuxuu ka dhacay deegaanka garayaale ee duleedka degmada galcad ee wilaayada galgaduud waxay maanta duhurkii ciidamada mujaahidiintu kamiin ugu dhigeen maleeshiyaadka murtadiinta ah ee maraykanku tababaray maleeshiyaadkaas waxay xala ka soo baxeen galcad waxayna arbushaad iyo dhibaatayn u soo aadeen dad shacab ah oo ku dhaqnaa deegaanada galcad ku dhadhow waxay soo gubeen guryo dadkaas masaakiinta ah lahaayeen kadibna waxay ku soo laabteen galcad maanta ayagoo maraya deegaankaas aan sheegnay ayay ku dhaceen dabin ay mujaahidiintu u dhigeen kabiinkaas waxaa murtadiinta looga dilay inta aan ilaa hadda xaqiijinnay afar iyo toban askari waxaa laga gubay laba gaari oo kuwa ciidamada ah ayna saarnaayeen qoryaha dheshiikayaasha loo yaqaano gaari saddexaad ayaa jiray iyo qorigii saarnaa waa laga qhaniimaystay guud ahaan qoryaha dheshiikayaasha ee laga qhaniimaystay waa saddex qori sidoo kale waxaa laga qhaniimaystay qoryo isugu jira bkm ak iyo bastoolado khasaaraha dhimashadu intaas wuu ka badan karaa maadaama ay murtadiintu dhulka duurka ah ku yaaceen halkaasna laga soo sheegayo meydad ay uga carareen ilaahay baa mahad leh habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar toos ah ku qaadeen laba isbaaro oo maleeshiyaadka murtadiinta u yaallay degmada dayniile ee magaalada muqdisho dagaal halkaas ka dhacay waxaa cadowga looga dilay shan askari oo murtadiin ah waxaa looga dhaawacay saddex kale waxaana laga soo qanimaystay saddex qori isla muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay shalay oo jimco ahayd saacaddu markii ay ahayd shantii galabnimo camaliyad istishaadi ah la beegsadeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada ah kuwaas oo ku sugnaa halka loo yaqaano guryaha saraakiisha ee ka soo horjeeda wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho saraakiisha la beegsaday oo u badnaa waxa ay ugu yeeraan jenaraallo iyo kornaylo ayaa ahaa kuwo ay in muddo ah ku raad joogeen ciidamada mujaahidiinta waxayna ku lug lahaayeen qorshayaal badan oo ashahaadolo dariirnimo ah oo ka dhacay welina ka socda gobollo kala duwan oo dalka ka mid ah camaliyadda istishaadiyada ah ayaa allah fadligii sidii loogu talagalay u beegsatay saraakiisha cadowga ee bartilmaameedka ahaa waxaana halkaas ka soo gaaray khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada inta aan ognahay waa sagaal sargaal dhaawacuna waa saddex iyo toban kale kuwaas oo midka ugu sarreeyaa uu yahay jenaraal kan ugu hooseeyaana uu yahay hal xidigle xilligii la beegsanayey waxay ku sugnaayeen goob ay ayagu ammaan u haysteen inay tahay kaabigana ku haysa wasaaradda gaashaandhigga balse meel aanay marnaba ka filanayn ayay mujaahidiintu uga soo baxeen xukunkii shareecadu saartayna ku fuliyeen saraakiisha cadowga waxaan mar kale ku leenahay waan idin naqaanaa waan ognahay waxaad faraha kula jirtaan waanan ognahay meelaha aad joogtaan noomana kala socno midkiinna furinta taagan ee dagaalamaya midkiinna abaabulka wada ee mooryaanta soo ururinaya midkiina tababaraha ah midkiina jaajuuska ah ama jawaasiista tajniidiya iyo midkiina hubka iyo saanadda mas-uulka ka ah dhammaantiin murtadiin isku kaashatay sidii loola dagaalami lahaa shareecada islaamka dhulkana looga hirgelin lahaa nidaamka gaaladu idiin soo dhiibtay dhaqaalaha iyo hubkana idinku siisay hirgelintiisa waxaan mar kale idinkugu celinaynaa oo aanaan ka daalaynin inaan idinkugu baaqno inaad allah u toobad keentaan kana baxdaan ficiladan guracan ee aad faraha kula jirtaan noo kala dhexbaxa annaga iyo saliibiyiinta haddii aad diiddaanna inshaa allah seefta islaamku galka ayay ka baxsan tahay ha dheeraato ama ha dhowaatee mar ayaa ciqaabtiinna laydin marin doonaa biidniillaahi tacaala intaa haddaan uga baxno muqdisho iyo weeraradii isxixigay oo ka dhacay iminkana mandheera ayaan ka warbixinayna insha allahu tacaala saqdii dhexe ee hameynnimadii jimcaha saacaddu markii ay ahayd kowdii iyo barkii hameynimo waxay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen saddex howlgal oo kala duwan kuwaas oo dhammaantood ka dhacay saddex deegaan oo ka wada tirsan n f d gaar ahaan degmada madheera howlgalka koowaad ahaana kan ugu xoogganaa waxay mujaahidiintu ka fuliyeen saldhig ay ciidamada saliibiyiinta kenya ku leeyihiin deegaanka warguduud saldhigaas waxaa ku sugnaa laba ciidan oo kala duwan balse ka wada tirsan ciidamada saliibiyiinta kenya kuwaas oo deegaanka ku hayay dhibaatooyin kala duwan dagaal kooban kadib waa ay farxadeen inta badan ciidamadii saliibiyiinta waxaana allah fadligiis saldhigii iyo guud ahaan deegaanka warguduuda la wareegay ciidamada mujaahidiinta khasaaraha cadowga ka soo gaaray howlgalkaas waa dhimashada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamadii saldhigga ku sugnaa gaadiidkii saldhigga yaalay oo ay mujaahidiintu soo qaniimaysteen iyo qaar kale oo la gubay sidoo kale hub iyo saanad ciidan ayaa gacanta mujaahidiinta soo galay howlgalka labaad wuxuu ahaa weerar madaafiic ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig weyn oo ay ciidamada kenya ku lahaayeen deegaanka ceel qaalow oo isla mandheera ka tirsan howlgalka saddexaadna wuxuu ahaa weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka heerisuuki oo toddobiyo toban kilomitir u jirta wargaduudo halkaas oo lagu beegsaday xarumaha saliibiyiinta ee deegaankaas dhammaan howlgalladaas saddexda ah ee ka kala dhacay mandheera waxay u dhaceen sidii loo qorsheeyey waxayna ku soo dhammaadeen guul cadowga saliibiyiinta ahaana waxaa lagu gaarsiiyey dharbaaxooyin ay in muddo ah dareemi doonaan allah ayaana ku mahadsan waxaa howlgalladan ka horreeyey weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka la yidhaahdo galiley ee walaayada gedo halkaas oo ay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen kadib markii ay allah fadligiis ka xoreeyeen kufaartii iyo murtadiintii xoogga ku haysatay muddadii labiyo tobanka sano ahaa ee lasoo dhaafay waxaana allah mahadiis maanta deegaanka ka talinaya shareecada islaamka waxaana ka taagan calanka towxiidka waxaan doonaynaa inaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka ay kenya gumaysato gaar ahaan mandheera wajeer gaariso iyo laamo doonaynaa inaan ku baraarujinno inay ka fogaadaan gaadiidka lagu yaqaano ciidamada kenya ee ay soo raacayaan ama iibsanayaan dhulkaas waxaa laga yaqaanaa in si caadi ah ay dadka qaarkiis u iibsadaan gaadiidka ay ciidamada iska iibinayaan sida gaadiidka kooyalka ah ama cabdibilayaasha ciidamada arrinkaas waxaa ka imaan karta halis amni waxaana dhici karta in naftiinna iyo gaadiidkiinnaba ay halis ku galaan ciidamada mujaahidiintu waxay beegsanayaan ciidamadaas kufaarta ah ee gumaysiga idinku haysta iska ilaaliya inaad gaadiidka ciidamadaas isticmaashaan ama soo iibsataan ama soo raacdaan ma doonayn inay dhibaato idinsoo gaarto marka idinkuna sabab ha u noqonina in la idinku qaldamo waa ku celinaynaa arrinkaas waana adkaynaynaa ha iibsanina gaadiidka ciidamada kenya gaar ahaan kooyallada ama cabdibilayaasha sidoo kale ha soo raacinina gaadiidka ciidamadu isticmaalaan ee waddooyinka maraya si aysan dhibaato idinkaga soo gaarin weerarrada lagu beegsanayo wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu